gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed diiri iyabo oo ka hadlay nabadgelyada magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay in maalmaha soo socda ay bilaabi doonaan baaritaano lagu xaqiijinayo nabadda caasimadda si looga hortaga falal ay suuragal tahay in al-shabaab ay fuliyaan isagoo la hadlaya warbaahinta dowladda ayaa waxa uu hadalkiisa ku sii daray in hadafka ugu weyn oo ay arrintan uga gol leeyihiin ay tahay in muqdisho ay noqoto meel amni ah oo la isku hadlayn karo sidoo kalena maamulka gobolka banaadir uu kaalin ku yeesho dagaalka ay dowladda ku jirto ee looga soo horjeeda al-shabaab
in hadda kadib guri kasta la geli doono dadku inaysan shakin inaysan isdhihin maxbaa laynka raadinayaa dhilqaha ku dhex jira ama khawaarijta ku dhex dhuumanaydo isku dayeyda inay maaragtay ku dhex dhuumaalaystaan oo dadkaas ay ku dhex noolaadaan ayaan rabnaa inaan maaragta ay samar dambe nagu dhex noolaan sidaa darteed haddii aada aragtiin isbeddel ka dhaca degmooyinka oo xagga maaragta guryaha in la ogaanayo dadka ku nool ha u qaadanina maaragta inay wax cusub ay tahay kacdoonkii maanta lagu dhawaaqay oo madaxweynuhu uu ku dhawaaqay shacabka gobolka banaadirna ay diyaar yihiin maamulka gobolka banaadirna inuu hogaamiye la rabo waxaan rabnaa inaan isbeddel la taaban karo xagga amniga aan la nimaano annagu hay-adaheenna amniga kaashanayna hadduu ilaah yihahdo marka guri guri ayaa dad loo baari doona magaalada dadkana qof kasto waxa uu yahay meesha uu ka yimid guriga uu ku nool yahaa la ogaa doona hadduu ilaah yidhaahdo marka qorshe cad iyo la xisaabtan cad ayaa imaan doona gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed diiri ayaa waxa uu sidoo kale qeexay in si la mida gobollada kale ee dalka oo ay dowladdu ku howlan tahay in al-shabaab laga saaro gobolka banaadir ay uga shaqayn doonaan nabadgelyadiisa waxa uu bulshada ku nool caasimadda muqdisho ugu baaqay inay si dhow ula shaqeeyaan ciidamada nabadgelyada waxba maaragtay ma dhici doonto mana dhici karto in inta madaxweynihii jamhuuriyadda uu dagaalkii ku dhawaaqo horeyuu dee ugu dhawaaqo waa ogtihiin oo gobolladao dhan dagaal aa nimankan ugula jiray dagaal xoog lahaa ka socday oo looga guulaysta weliba oo degmooyin fara badan lagu xoreeyey marka magaalada muqdisho ama gobolka banaadirna wuxuu la mid yahay gobolladaasu la mid yahay waa in marka isbedel aan la nimaana isbedelkaan la imaan doona hadduu ilaah yidhaahdana waa midkaas aan sheegaya marka hala dulqaato ha loo diyaargaroobo hana loo dulqaato maaragtay khawaarijtaasaa la baaraya hadda qofna looma dan lahane inay dadku maaragtay saas u ogaadaan oo u diyaargaroobaan haddii kale hameen kasta maaragtay iyo maalin kasta bumbadaas xuntaahoo oo tuuganimadaah dadka kula dhex jirayaan oo ay mar kasta maaragtay dadka ku gaadayan hameen kasta meel hebel ay ku tuuraan xaafadaasay ku tuuraan degmadaasay ku tuuraan ay dhacayda guud ahaan soomaaliya gaar ahaan gobollada ku dhow caasimadda dalka ayaa waxaa ka socda dagaal dowladda ay uga soo horjeeda al-shabaab oo muddo dheer deegaanadaasi qaar maamulayay al-shabaab oo ku xiran al-qaacida waxaa laga qabsaday dhul ballaaran dhinaca kale isu soo bax ka dhacay magaalada muqdisho uu ka qayb galay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa lagu taageeray guusha ciidamada dowladda oo garab ka helaya qabaa'ilka deegaanka ay ka gaareen dagaalada socda al-shabaab ayaa waxay muqdisho horey uga fuliyeen qaraxyo xoogan oo ay ku waxyeeloobeen dad u badan rayad wixii ka dambeeya markii uu talada la wareegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud inkastoo ay horey sidaas oo kale qaraxyadaasi u dhici jireen cabdilcasiis barrow v o e muqdisho